madaxweyne biden wuxuu soo saaray wareegto uu ku siinayo sharci ama uu ugu furayo waddo ay sharci ku qaataan kumanaan kun oo waddankan sharci la-aan ku joogay dadkaasi waa waalidiin iyo xaasas qaba dad maraykana ay isqabaan laakiin iyagu sharci la-aan waddanka ku joogay ama waxa loo yaqaano undocumented marka dadkaas ayaa waxaa loo furay layn cusub oo dekreeto madaxweynuhu soo saaray ugu ogolaanayo in laga cafiyo shuruud adag oo sharciga inay helaan ka hortaagnaan jirtay haddana u furayso waddo cusub in ay sharciga ku qaataan xaasaskooda haye marka haddii aad noo fasirto waalidiinta iyo caruurta sida ay u kala heli karaan ama dariiqooyinka ay raaci karaan
waxaa sharci caadiya ah oo sharciga immigrationka dalka maraykanka qabaa ninkii gabadh aan ninkii muwaadin maraykan ah ee qaba xaas aan maraykan ahayn inuu u dacwoon karay hadday dalka dibadda joogto hadday waddanka gudihiisa joogtana inuu u dacwoon karay oo kow u qaadi karay sharciga deganaanshaha rasmiga ama green card taas waxa ay ka mamnuucaydana suurtagalu ahayn qofkii waddanka sharci darro ku soo galay ama intuu sharci ku yimid mar hore sharcigii ka dhacay aan dib u noqonin waktigii loogu talagalay waddanka inuu ka noqdo oo iska sii joogay dad fara badan oo maaragtay waxaa marka jooga maraykanka iyagu sharcilaan waddanka ku joogay kadibna ay iscalfadeen ama isguursadeen muwaadiniin maraykana dadkaasi marka waxaa xujo mar walba ku ahayd haddaad sharci doonayso inaad ku qaadato xaaskaaga ama odaygaaga waa inaad dalka maraykanka ka baxdaa oo aad banaanka iyo safaaradaha maraykanka ku soo martaa baaritaankii iyo nidaamka caadiga ahaa ee immigrationka marka taas oo dad badan xanibaysay ayuu madaxweynuhu dekreetadan ku qaaday waxayna u suurtagelin doontaa dad lagu qiyaasayo inay ka inay ka badan doonaan shan boqol oo kun oo qof in ay ku helaan sharciga green cardka kaasoo u sahli doona inay cagta saaraan tubtii ay ku qaadan lahaayeen sharciga muwaadinnimada dalka maraykanka waaya caruurta iyaguna qayb ayay ka yihiin wareegtada madaxweyneha uu soo saaray caruurta aan sharciga lahayn waxaa lagu qiyaasayaa in ay dadkaasi dhaleen shanta boqol oo kun oo qof lagu qiyaasay ugu yaraan inay jiraan iyaguna waa waxaa lagu ogaanayaa arrintaasi cilmibaaris bas inay jiraan labaatan ama konton kun oo kale oo caruura oo dadka waalidiinta la soo gashay maraykanka oo laftoodu sharci la-aan yihiin kadibna waalidkood ay guursadeen muwaadiniin maraykana kuwaas intii labaatan iyo kow sano ka yar sharcigan iyagana wuxuu u furayaa dariiq ay ku qaataan deganaanshaha rasmiga maraykanka ama green cardka kadibna ay u gudbaan inay muwaadiniin noqdaan shan sano kadib garyaqaan amiir haaruun dadka soo galootiga maraykanka oo soomaalida qaarna ay ku jiraan ee ku jooga sharciga loo yaqaano t b s kumeel gaarka ah ee la cusboonaysiyo dhowrka sanaba mar iyagu xaq may u yeelan karaan in ay xareeyaan ama ay dalbadaan barnaamijka cusub
xaq ayay u yeelan karaan haddii ay xaasas ama maaragtay ay qabaan muwaadiniin maraykana sharcigan waxaa looga dan leeyahay dadka maaragtay waddankan runtii muddada badan deganaa wax ku bartay haddana xaasaskoodu ay yihiin muwaadiniin maraykana marka qofkii soomaali ah t p s haystay toban sano waddankan joogay waktigii sharcigan lagu dhawaaqay ka hor waxaa u suurtageli doonta in uu xaaskiisa ama maaragtay saygada gabadha ay ku qaadato sharciga deganaanshaha rasmiga marka way jiraan dad soomaaliyeed oo muddo fara badan waddankan ku joogay sharci kumeel gaar ah ma aan sharci rasmiga ku lahayn oo in badan oo ka mid ihi ay caruuro iyo xaasas u joogaan maraykanka dadkaas arrintan way ka faa'iidi doonaan sida muuqata goorma ayay bilaabi karaan marka dadka sharcigan cusub uu madaxweynaha u jiday shalay madaxweynaha waaba saxeexay warqadda marka sidaasay kusoo baxday laakiin hay-adihii arrintan maaragtay fulin lahaa ayaa loo baahan yahay in iyagu laftooda ay kasoo saaraan warbixino foomamka la buuxinayo ama foomamkii horey u jiri jiray in ay ku daraan ay ay ay dikreetada cusub qayb ka dhigaan oo ama su-aalo kusoo daraan ama maaragtay ay macluumaadkii loo baahnaa meel lagu qabto ay kusoo daraan marka foomamkaas inta la diyaarinayo hay-aduhuna ay maarata dadka ay soo wargelinayaan basaa la sugayaa laakiin haddaba sharcigu waa soo baxay oo madaxweynuhu waa saxay ugu dambayntii gariiqaan amiin haaruun madaxweynaha dabcan wareegto ayuu ku soo saaray sharcigan sida aad sheegtayna waxa uu dhaqangalkeeda bilowday isla markii lasoo saaray talaadadii shalay laakiin baarlamaanka ama maarata congresska lama marsiin marka arrintaasi sidee lagu fasiri karaa waa sax nuuro waa waa arrin mudan in la caddeeyo sababtoo ah arrintani sharci ma aha oo maaragtay labada gole ee baarlamaanka soo maray madaxweynuhu sidaa ku saxay ma aha waa wareegto ama dikrato uu madaxweynuhu keligii go-aan qaatay taana waxaa kalifay madaxweynuhu in badan ayuu wuxuu isku dayey in sharci lasoo saaro oo laga shaqeeyo waxaa jira sharci ay soo saareen xildhibaano labada labada xisbi ka kooban oo runtii ballaarnaa oo meel walba taabanaya immigrationka inta badan hadday noqoto xadka koonfureed dalka maraykanka hadday noqoto dadka laftooda sharci darrada waddanka ku jooga ama sharci la-aanta ku jooga waxaasoo dhan ayuu koobsanayey hase ahaatee madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey in uu burburiyey sharcigaa soo bixi lahaa kadib markii madaxweynihii hore donald trump oo haddana ah murashax tartamaya sanadkan uu wacay dhammaan xubnihii jamhuuriga uuna ku wargeliyey in ay dhammaantood diidaan sababtoo ah siduu madaxweynuhu u dhigay in ay madaxweyne biden xoojinayso soo laabashadiisa isagana ay wiiqayso marka madaxweynuhu markii uu ka waayay kongaresku inay ku guulaystaan inay sharci soo saaraan ayaa wuxuu maanta ka caddeeyey warsaxaafadeedkiisii in uu samaynayo isaga waxa uu karo mar hadduu baarlamaanka ka xaal waayo